wasaaradda arrimuhu amniga dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba magaalada kismaayo ka qabatay kulankas dhexgaalka booliiska bulshada kaasoo la ku-xooja wada shaqaynta booliiska bulshada silandhisa kalsooni oo iskaashi amni oo waarow kulankii waliba ku qeybgelay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga jubbaland mudane maxamed cabdi khaliil qaar kumida shaqaalaha waayaha wasaaradda saraakiil ciidamada booliiska degmada kismaayo ururada bulshada rayidka ee jubbaland ururada naafada iyo martisharaf kale agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda arrimo amniga dowlad goboleedka jubbaland saciid maxamed nuuriyana ku hadlay ujeedada guud ee kulanka haddii maanta aan soo saarno shaqo hebel haddii la qabto inta maskaxdaanada aan ka fikirno aan shaqo hebel haddii la qabto shaqadaas waxay sahlaysaa in isu soo dhaweyso bulshadii iyo iyo booliska waxay dhiirigelin u tahay booliska waxayna kalsooni ku abuureysaa bulshada oo inay booliska ku kalsoonaadaan booliskana in shaqooyinkooda u sahasho sidoo kalena dhiirigelin ay ka qaadaan oo wada shaqayntii bulshadii oo soo dhaweyneysa oo furfuran markay arkaan dee dhiirigelin ay ka qaadayaan shaqadii bulshada u hayeena qofku markuu dadaal dadaal dadaalkiisa haddaan la ogeyn xoogaa ma fiicna oo xoogaa inta badan uu ka cajisaa oo ka niijabaa waxaa la dhahaa inta badan kaftanka ahaan waxaa lagu daraa waa dadaasha laakiin maxaa la raacayaa waa dadaashaniyo laakiin dowladda kuma oga saasaa la dhahaa inta badan marka muhiimadda laguma ogadaas qofka haddii intuu dadaalo wixii uu dadaalay oon asagala inuu daalo ee tahay xoogaa niyo jab waayo laakiin markii booliska intay shaqeeyaan bulshadii ay oga maxad celinayso ay garab siinayso ay dhiirigelinayso meeshaas iyo meel ka wanaagsan wax ka qabanayaan bulshadiina waxay ka dhexlaysaa kalsooni booliskiina uu ka dhexlaya dhiirigelin iyo shaqo wanaag marka insha allah waxaan rajeynayaa in qof walba maskaxdiisa uu ka fikiro uu kulanka ku darsado shaqooyin aan qaban karno oo maaragtay keeni kara isu soo dhawaansho bulshada iyo booliska ah marka insha allah waxaan rajeynaya intaan wada joogno in aan aada iyo aada uga shaqeyno waa mahadsantii wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo amniga gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed cabdi khaliil oo kulankas rasman dahafuri iyo ku qeybgalyaalka kaboori hoojoog wada shaqeynta isfahamka dhehaya bulshadii booliiska aada bay muhiim ugu tahay bulshada booliiska muxuu ahaa iyo wada shaqeynta bulshada in muxuu hayse dhexgalka aada baan u bogaadinaynaa waxaan unaa booliiska inuu la saaxiibo bulshada bulshadana ay la shaqaysa booliiska si loo gaaro nabad iyo muxuu ahaa horumar waxaa yeelay meel aysan nabad ka jirin iyo wada shaqayn dee nolol kama jirto marka waa furaha muxuu ahaa nolosha nabadda marka in nabadda laga wada shaqeeyo booliiska iyo bulshadu ay saaxiibaan laysdhex galo aada iyo aad baan arrintaa u bogaadinaynaa waana mahadsantihiin shirkana waynoo furan yahay